munaasabadan ayaa ah tii labaad ee ay isugu yimaadeen labada beelood islamarkaana ay ku kala gudoomayeen lacag diyo laga doonayay beesha mudulood oo ay gacantooda ku baxeen laba ruux oo ahaa ciidan mujaahidiin oo kala dhexgalay qabaa'il dagaalamayay beesha mudulood ayaa fadhigan ka horreeyey waxa ay ku bixisay qayb ka mid ah diyada labada qof iyagoona munaasabadan ku dhammaystiray intii kale ay ku harsanayd munaasabadan oo ka dhacday deegaanka koonyo barrow ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha mudulood ayaa shaacisay lacagta diyada ah ee dhammaystirka ah ee ay bixisay waxaana kelimadaasi qaatay nabadoon carabow haddaan naha beesha mudulood waxaan leeyahay beesha heer garre oo ugaaskuori hoggaamaayo waa ku mahadsan tahay ergadaan waa naga aqbashay anigu codsigaan oon u dhiibannay oon waxaan ka tuugnay waa naga aqbaleen lacagta aan wadno oo diyadu waxay aheeday markeeri hore oo shareecada islaamku xukuntay waxay aheeday boqol iyo siyeed kun oo dollaray aheed hore waxaan u dhiibnay konton kun oo dollar haddaana waxaan sinaa konton iyo lix kun oo dollar ayaan wadnaa walaalahaynana waa naga aqbaleen waana ku mahadsan yihiin intaasi kadib ogaaska beesha garre xaaji cabdulaahi ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay inay mudulood ka guddoomeen lacagta diyada ah waxaa diyadii oo nimankii mujaahidiinta ahayaan walaalahayna naga wareejiyaan qaybtii hore iyo qaybtii dambe hadduu dambayse wadiyatu musallamatun diyadii waa noo wareejiyaan alxamdulilaah sharciga islaamka ayaa waafajay la waafajay dadkii owliyaa u damka wiilkii hal qof wiilkiisa baa joog halkii kalena ka ugaas aan anaa wakiilka aha meel allaale meesha i joogina anaa xaqiijinaaye diidii oo walaalahayna heer mudulood xaggooda aheed waa la wareegin dii musallama ay waay dheb iyo dheb kala halmaran sharciga islaamka la waafajay mahad ilaahaya iska leh munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa nabadoonno iyo salaadiin ka kala socday labada dhinac oo ay ka mid ahaayeen nabadoon xaaji iligdhaay iyo nabadoon xasan buundo waxaana ay ku soo idlaatay jawi aad u qurux badan